kulanti wanaagsan oo wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka toddobaadka dalka iyo dadka barnaamijkan dhegaystayaal waxaad ku maqashaan qaar ka mida warbixinada iyo waraysyada ugu muhiimsanaa ee toddobaadkan ay baahaysay rediyo himilo qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid a loona wacyigeliyo loo sheego isbitaalkan iyo wuxuu qabanaya inaan wax laga rabinin in kasoo helaysa daawadeed ku filan oo ay kasoo tagta xitaa umulsa dhaqameedyadan iyo waxyaabahan oo waa waraysi ku saabsan waxaa iska beddelay adeegyada caafimaad ee dalka ka jira kadib burburkii dowladdii dhexe ee dalka waxaa lagu tiriyaa inay tahay hab ka mid a hababka ugu fiican ee insaanku uu ku kasbado wax badan oo ka mid ah aqoonta iyo fikradaha waxaanay gaarsiisaa insaanka inuu noqdo mid ka horumarsan dhan walba oo noloshiisa ka mid ah waa warbixin inoo ifinaysa fahamka wax akhriska iyo muhiimaddiisa bulshada soomaaliyeed wax akhriska way taqaanaa laakiin ma u badno dhegeysiga ka jeceshahay marka qoraayaasheenna waxaa dhacdo inay buwaagtii qoraan laakiin dadkii akhri lahaaya aysan joogin meesha waa waraysi ku saabsan da'yar dalka ka hirgeliyey websayd lagu kaydiyey buugaag kala duwan oo maqal ah qodobadaas ayaad dhegaystayaal maqli doontaan muddada uu barnaamij ku socdo waxaana idinla socodsiinaya anigoo cabdiftaax xaashi guuleda ku soo dhowaada dhegaystayaal mar kale barnaamijka toddobaadka dalka iyo dadka xarunta qur-aansaarka iyo daawadhireedka ee caynul caafiya cayununaadka dadkeenna cadaajoo noloshooda cadiba culimo caynadooda taqaano rabbi ciribjarkooda ku ciseeyey caynul caafiya ku caano ciiddeenna ugu haysatee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaane dawadii cirib tiri laheyd oo caynadiisa baabi'in caynul caafiya casri iyo leel idinku caawinaysae codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan umlasibiyaanka dumarkeenna cadibaa iyo cadawareerkaba dawooyin cudoon oo dhaqso u cirib jara caynul caafiya casri iyo leel idiin diyaarisee codkeenna maqlo iminkaba u ciribsada xarunta caynucaafiya cudurrada idinka daaweynaysa waxaa ka mid a isha jinka sixirka galaha umurasibiyaanka caadawareerka iyo baabasiirka waxayna xaruntu idiin diyaarisay toobin casri ah iyadoo dumarka ay toobayaan haween aqoon durugsan u leh halka raggana diyaar ay u yihiin rag khibrad u leh cudurradaasi waxay xaruntu idinkaga daweynaysaa dawrdhireed freesh ah iyo qur-aanka kariimka qaybta qur-aansaarka waxay xaruntu dadka qur-aanka ugu akhrinaysaa laba qaab oo kale ah qur-aanka oo idil oo qofka lagu dhammaynayo boqol afariyo tobanka suuradood iyo qaybta ruqyada sharciga ah sidoo kale xarunta caynul caafiya dadka qoysaska ah iyo kuwa soo gaari waaya xarunta waxay u diyaarisay culimo heegan ah oo goobahooda ugu tegaya dawooyinka ay xarunta caynucaafiya idiin hayso waxaa ka mid ah dawaa caafiyaad lil baabasiir oo loogu talagalay in gebi ahaanba ay baabasiir ka tirtirto dawaan macjuun ekfeshin oo iyana lagula tacaalo infekshinka ama galaha dawada umulsibyaanka oo tayadeeda la xaqiijiyey haweenkii qaatana rabbi uu ugu sahlay inay uur qaadaan iyo saliido taya leh oo loogu talagalay madaxa saliidda asli waxa ay bixisaa timaha waxaanay timaha ka ilaalisaa googo'a daadashada agoolka waana ay madoobaysaa timaha halka saliidda dawo ay dawo u tahay madax xanuunka goonjabka hurdala'aanta madax wareerka weliba saliidda dawo waxa ay dejisaa madaxa xarunta caynul caafiya waxay ku taallaa agaarka isgoyska balaagsii gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shir kole wixii faahfaahin intaasi dheeri ah fadlan ka wac eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan iyo sagaal toban ama eber lix hal sideed eber sagaal eber sagaal eber sideed
waa hagaag dhegaystayaal aan ku bilaabo qaybaha hore ee barnaamijka soddon iyo dhowr sano ka hor markii uu dalku burburay waxaa meesha ka baxay adeegyadii bulsho sida waxbarashada iyo waxyaabihii aasaaska u ahaa nolosha arrinta ugu daran ee meesha ka bidhaansan waa adeegii caafimaad hooyooyin badan ayaa u geeriyooda adeeg la'aan caafimaad darteed haddaba soddon iyo laba sano kadib maxaa iska beddelay adeegyada caafimaad ee dalka ka jira sidee loo heli karaa isbitaallo dadweyne oo bilaash ah weydiimaha iyo kuwo kale waxaa waxaa ka jawaab celinaysa nasiyo axmed aadan oo ka mida bahda caafimaadka ee muqdisho waxaana ay u warantay cali hilowle adeeg oo caafimaad hadda oo dalka laga heli karo wuxuu u badan yahay barayfat wayna ku jiraan babligna ayagoo ay badneen aniga sidaas leeyahay horta adeeg caafimaad oo bareyfada waa jiraa Een, mana dadka siday u rabeen dadka waxba u wada heli karaan maadaama uu dadka ay dhanka dhaqaalaha dad daruuf dhaqaalo yare ee heysa ay jirto marka ma badna laakiin waa la heli karaa adeegaas waa badan yahay adeega oo oo gaarka loo leeyahay oo bareefadyada isbitaalada ah dadkii oo aa awoodina dadkii gaaraha waxaa jiro een, adeeg oo public ah sida istaalka aa, sida istaalka banaadir madiino een, martiini oo kaleeto way jiraan isolated oo kaleeto way jiraan isbitaaladaas oo ay leeyihiin haa laakiin adeegii sidii loogu talagalay weli ma gaarin in loo gudbiyo aragtidaada sidee loogu heli karaa adeegyo caafimaad oo bulshada wada gaara aragtideyda waxay ila tahay in oo lahe sidii sida loo heli karo adeeg caafimaad oo bulshada wada gaaro waxay tahay in ee, wasaaradda caafimaadka dhaqa- ee, budget ba- da- ba- dhaqaalo fiican lagu bixiyo oo bajetka la siinayo la kordhiyo oo markaas bajetka la kordhiyo wasaaradda caafimaadku ay ay sameyso een, isbitaallo isbitaalladaas oo ay gaarsiinayaan goboladoo kaleeto ee, meelaha tuulooyinkaoo kaleeto la geer- la gaarsiinayo isbitaalladaas markii la furo isbitaallada waxay u baahan yihiin qalab dhammaystiran in la helo waxaa kaloo loo baahan yahay in la helo shaqaale caafimaad oo loo tababaro shaqaalahaas caafimaad iyadoo a- la doorbidayo kuwa deegaanadaas degan in la in lagu la training gareeyo oo wax la baro iyadoo oo ay u suurto geli karto inay een, markii ay sameyso kaas aysan meeshii hadhowtadii aysan noqonayn dad is- kasoo tagaya maadaama dad haddii inta meel laga wado meel kale la geeyo dadkaas ay noqon karta hadhowtadii inay meesha markii la qabsa waayaan ay kasoo tagaan dad degaankaas ah in loo la- la- loo tababaro dadkii say u geer- u gaarsiiyaan sablaygii ay soo gaarsiisay wasaaraddu wasaaraduna ay sameyso kormeer oo is- kusoo kormeerto meeshii kusoo aragto oo ay kusoo fiiriso dadkii sablaygii ma gaara dadkii loogu talagala ma la gaarsiiyey sidaas eh, haddii la sameeyo sidaas aa lagu heli karaa adeeg maadoo bulshadu dhammaystiran bulshadu door intee la-eg ayay ka qaadan kartaa helitaanka adeegyo caafimaad bulshada doorka ay ka qaadan karta waxay tahay inay sameeyaan waxa la dhaho contribution isku- oo dadka ay ka qayb qaataan dadka qofkii ugu sareeya iyo midka ugu hooseeya la sameeyo in wax la iska aruuriyo oo hooyada oo caanaha gada aabaha xamaaliga ah ee ninka darawalka ah oo gaariga wada ee ganacsiga ee kuwa dadka health ee professionalka ah dhaqaatiirta ma- madaxda midka ugu sarreeya ka ugu hooseeya aga laga aruursho qoba suu wuxuu awoodo markaas loo sameeyo oo loogu furo isbitaallo sida hadhowtidii ay ugu kabsadaan oo is uga fakerinin xa- geed cunugan isbitaal uga keentaa ageed dhaqaale uga keentaa dadka maadaama ay iska dayar yihiin saas haddii la sameeyo isku tashkaas haddii la sameeyo saasay bul- intaasay bulsho uga qayb qaadan kartaa dhalinyarada baratay caafimaadka doorkoodu muxuu yahay ee doorka nooga aadan wuxuu yahay in aan s- in ay sameeyaan wacyigelin oo dadkii lagu wacyigeliyo layidhahooyo aabe haddii maanta aad bixisiin intaan oo aa heshatiin aad bixisitiin berri ka fakeri maysiin adeeg al idinka wax laidinkugu qabaa isbitaal la idinku fura ilmihiina iyo u- dadka iyo berri aa u- ugu baahantihiin intaasoo sano aa- aad kusii noolaa kartiin oo oo lo- oo looga ballan qaado dadkiin aqoontooda ana- iyadoo dadka aqoon tiiya oo uga faa-iideyhayaan ay dadkii ku qanciyaan in waxaan iyaga beri ay meel uga soo bixi doono in ay sameeyaan een, in ay sameeyaan in dadka u shaqeeyaan oo u sameeya dadkii la- u shaqeeyaan waxyaabii caafimaadka gaarsiiyaan ay da- dadkii oo u shaqeeyaan cuduradii iyo sidii looga hortegi lahaana ay u sheegaan oo dadkii loo sheego waxyaabihii oo dhibaatada u keeni lahaa waxaan meeshii adiga oo dad- dadka waa u qaban kartaa oo keerkii waa u sameyn kartaa oo qofka waa u dadaali kartaa laakiin adeegaas gaarka loo leeyahay waa xo- dad u xisaabsan yahay oo dad- adeeg u xisaabsan waayo qof uu lacag kusoo baxso uu kula xisaabtamayo si public ah ma u faragasha kartid adeegaas ayaga doorka ay ka qaadan karaan waa in ay wax ku dars wax- wax ka bixiyaan qarashaadkaas iskuulle een, loo- lagu helo isbitaalada babliga ah qarashaadkaasi waxay ku bixi lahaa iyo haddii loo baahdo ayaga laftirkooda inay dhaqaatiir ka noqdaan oo ka shaqeeyaan inay wax ka shaqeeyaan oo ay dadkii ayagu u shaqeeyaan bulshadii wixiina ay contributedkin ay ka qayb qaataan oo ay wax ka bixiyaan dhaqaalihii waxaa jiro deegaana hadda laga dhisi karo oo u baahan oo oo uu amnigooduna saaf yahay oo hadda laga oo la- la sameyn karaa jiraan laakiin hadda deegaanka dhan ma ma ma ma la gaari karo hadda. inta intaas laga gaarayo inta in lasii bilaabo inta u baahan hadeertan lana gey karo in loosii bilaabo sidii inta dhama- ee, dhimanna loo dhammaystiro iyadana xaaladaha dhaqaale ee dalka ka jira ma suuro gelin karaan in dowladdu ay isbitaallo dhisto haddii ay ka go-naasho ay jirto oo ay dadka ay ka go-an tahay dowladda iyo dadka intaba ay ka wada go-an tahay waa waa samayn karaan Een, oo la sameeyo haddii la sameeyo een, haddii dowladda iyo dadka ay isku xiran yihiin way samayn karaan oo ka go-naasho la sameeyo oo ay samayn karto dadka canshuuraadka laga qaado ee, laga aruuriyo dadka wax laga qaado loo sii bilaabo inba intii lagu gaaro haddii lagu qanciyo oo loo sheego oo wacyigelin badan loo sameeyo oo dadka loo sheego in loogu qabanayo looguna dhisayo ah ku qancisid waa waa same- waa sameynayaan waxay ka bedeli kartaa waxaa meesha ka baxaysa dadka cabsidii haysay oo isdhahayeen qofkii qofka dad waxaa jiro oo aan aan haysanin isbitaalas baraafatka a awoodin in iska bixiyaan qarashaadkiis dadkaas in ay tagaan isbitaalkii oo adeegii oo dhammaystiran kasoo helayaan saas darteed ah, wa- taa- taasaa meesha waxaa ka baxaysa cabsida qofku isdhahaya ma haysatid qofkan qarashkii a kusoo daawaysale daawada baaritaankeedii sariirtuu seexalaha waxaasoo dhan ma haysid qarashaadkaas aa meesha ka baxaaya qofki marka uu uu ku dhiirana inuu isbitaalkii aado hadda waxaa jirto farmashiyaal inta dadku tagaan ay daawada kasoo qaataan midkii remedisiyaha ekfishan ahaye si qalajiye oo dadka iska cunaayo marka daawadaas sadhowteed waxay kuu keeni kartaa inay bakteriyadii resistant bacteria ay iska caabi badan sameyso oo jirkaagii uu la qabsado adoo hadhowteed markaa isbitaal tagto isbitaalkii daawo eh, daawo yar inta u baahdo daawo yar lagu siiyo cudurkaas aa ka bogsoolihad ee waxay kugu qaadanaya bakteriya jirkaagii la qabsata in ay kugu baxdo daawo badan oo oo daawadii daawo ka tan weyn ama ka culus qofka caafimaadkiisina uma fiicna daawadan meesha aa kasoo qaadanaysa dhaqaalahaagiina qofkii dhaqaalihiisina uma fiicno waxaasoo dhanaa meesha ka baxa qof wuxuu ku dhiiranaya isbitaalka inuu tago haddii xarumaha oo markii anig ku dhahay hadda tuulooyinka iyo deegaanada ee meelaha oo gobolada in la gaarsiiyo haddii gobol kugu dhow ama tuulo kugu dhow uu isbitaal ka jiro meesha ma dhacaysa inaad adigii mee- qofki meecila inuu ku baktiyo hooyadaas inay meecila ku rafaado ama ku dhasho oo ku rafaado ma ta- ma u suurtagelaysa isbitaalkii tegaysa loona wacyigeliyo loo sheego isbitaalkan iyo wuxuu qabanaya inaan wax laga rabinin in oo ay kasoo helaysa daawadeed ku filan oo ay kasoo tagto xitaa umulsa dhaqameedyadan iyo waxyaabahan oo ku ku rafaadi karto qofku dhiig bixi karo qo- isgoosa kartid waxyaabahaas oo dhan ay kugu dhici karta waxaa kaaga waxaa kaaga bogsiina inaad tagtid isbitaalkii oo oo- oo kasoo heshid adeegaagii oo dhammaystiran waa in la bilaabo oo la sameeyo oo oo hadda lasii bilaabo oo wixii oo oo- horta tamantaabyadii lasii bilaabo hadda oo dowladii ay ka go-naato dadkii shacabka ahaa haddii hor dowladda ay ka go-naato dadka shacabkaana waa ku raacayaan laakiin in horta madaxda iyo ka go-an tahay oo la sameeyo isbitaallo dadweyne haddii la helo maxay ka bedeli kartaa xaaladda caafimaad ee dalka ka jirta waxay ka bedeli kartaa markii oo daawadii markii oo qalab dhammaystiran isbitaalka uu leeyahay xirfadlayaal ca- caafimaad oo dhaqaatiirtii naarsinkii de- laabkii adiga dhaqaatiirta u dhammaystiran tahay xirfadlayaasha caafimaad ay u dhammaystiran yihiin Een, waxaa yar waxaa yaraana lambarka dibadda loo diraayo aada u yaraana ha inay yaraato door fiican weliba ka qaadan karaan
macquul electronics company moodel kastoo elektronig ahaado midkay mujtamaceennu muhdaan oo maankoodu doonaa mid yar iyo mid weyn macquul elektronigs baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen muuqaal daawashada dhalooyin tv kuwii ugu mudnaayo mujtamaceennu muuhanayeen marna aan laga maarmin macquul electronics baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga marmeen khasaalada mug weyn oo dharka maydhidooda marna aan looga maarmayn dumarkuna mahdiyeenoo mowlo ugu maciinay macquul elektronigs baa ka maqsuudiyo mahad ilaahay kuwa kale kaga maarmeen macquul elektronics waxaad ka helaysaa farinjeerada nooc kasta muukeyfyada kuukarada makiinadaha qudaarta iyo marwaxadaha waxaa kaloo si gaara uga helaysaa khasaaladaha subernational iyo farinjeerada subernational oo leh damaanad hal sana ah iyo weliba farinjeerada mukeyfyada iyo tiiviyada t c l oo iyana leh damaanad hal sana ah macquul electronics company wuxuu ku yaalaa suuqa weyn ee bakaaraha waddada shirkadaha gaar ahaan kasoo horjeedka somtel wixii faahfaahin intaa dheer fadlan ka wac eber lix hal sagaal sagaashan iyo afar afartan iyo afar afartan iyo kow eber lix hal labo labaatan iyo saddex soddon iyo saddex soddon ama eber lix hal shan konton iyo kow labaatan iyo kow siddeetan iyo kow macquul electronics
كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة xarumaha dhaqancelinta alabraar ruuxii dhaqanwareeree xumaha ku dhiirado wuxuu dhoortaa aysan jirin oo dhabbayaasha daroogada ku dhuuqaya dhakab dhakab xarumaha dhaqancelinta al-abraar baa dhab ugu istaago dhaqancelin dhammaystiran u diyaarshay dhaqso u geeya dhaxal weeye tacliintu iyo dhigaal aan dhammaanayn ruuxii dhinac maro dheeldheel iyo dhalanteed u qaata oo micnaheeda aad u dhuuxin xarumaha dhaqancelinta ee alabraar baa dhab uga dhaadhicinayo dhammaanteed u dhigayee dhaqso u geeya dhaganugeel ruuxii laga waayey waalidkii ku dhaqan xumaada oo dhawaaqay dhibsanayaan dhalaar kastaa ku dhahaya yaaqay ha nagu qeylinano xarumaha dhaqancelinta alabraar baa dhexda u xirto dhaqancelin dhammaystiran u diyaariyey dhaqso u geeya xarumaha dhaqancelinta labraar waxay diyaar kuula yihiin dhaqancelinta dadka waaweyn rag iyo dumar dhaqancelinta carruurta wiilal iyo gabdho iyagoo baraya qur-aanka axaadiista tawxiidka fiqiga culumta shareecada iyo tarbiyada islaamka xarumaha labraar waxay dhaqan celinayaan caasiwaalidiinka kuwa waxbarashada ka seegseega iyo dadka isticmaala maandooriyaha xarumuhu waxay leeyihiin goobo jiif wacan oo nadaafadooda laga taxadaray iyo cunno isku dheelatiran waxaa halkaas diyaarku ugu ah doctor aadan sunni oo u kuurgelaya afar iyo labaatanka saacba xaaladaha caafimaad ee dadka loo samaynayo dhaqancelinta waa dhakhtar ku xeel dheer sida la isugu daweeyo dhirta xarunta koowaad ee dhaqancelinta wiilasha alabraar waxa ay ku taallaa xaafadda xamar jadiid dhabarka dambe ee jaamacadda simad halka xarunta labaad ee dhaqancelinta wiilasha alabraar ay ku taallo xaafadda shiirkore agagaarka sargaduudda wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada kale ah eber lix hal shan afartan iyo labo afartan soddon iyo lix eber lix hal labo eber eber afartan iyo saddex lixdan iyo kow iyo eber lix hal saddex labaatan iyo labo labaatan iyo saddex konton iyo saddex alabraar كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة waa hagaag dhegaystayaal waxaad la socotaan qaybaha dhexe ee barnaamijka toddobaadka dalka iyo dadka oo idinkaga imaanaya idaacadda himilo f m megaherts akhrisku waa quudinta kobcinta kor uqaadidda iyo qiimaynta maskaxda sida uu jirku ugu baahan yahay cuntada iyo cabidda ayay maskaxduna ugu baahan tahay wax akhriska dadka wax akhriyaahi waxay ka cimri badan yihiin dadka kale waxa ay fikrado iyo taariikho ka hayaan dadkii boqolaal sano ka horreeyey waxa ay dadka uga tagaan fikrado iyo taariikho iyagoona qoraallo fiican u sii reeba waxaa jirta xigmad odhanaysa akhriyaha maanta waa hoggaamiyaha berri akhrisku waa mid ka mid ah hilinada aqoonta loogu arooro waa quudinta maskaxda dhexmushaaxaha caqliyada dadka iyo nolol kale oo dheeraad ah bulshooyinka aayahooda aqooneed iyo horumarkooda waxaa laga dhehdaa sida ay ugu kala horreeyaan akhriska qofka ogaalkiisana waxa uu gaarsiisan yahay kolba inta uu la eg yahay haddaba warbixintan soo socota ayaa inoo iftiiminaysa fahamka wax akhriska iyo muhiimaddiisa waxaana soo jeedinaya cabdiraxmaan maxamed cali wax akhrinta waxaa lagu tiriyaa inay tahay hab ka mid ah hababka ugu fiican ee insaanku uu ku kasbado wax badan oo ka mid ah aqoonta iyo fikradaha waxaanay gaarsiisaa insaanka inuu noqdo mid ka hormarsan dhan walba oo noloshiisa ka mid ah cilmi ahaan caafimaad ahaan dhaqaale ahaan bulsho ahaan siyaasad ahaan iyo weliba dhaqaale ahaan waxaana u furtaa dariiq iyo maskax ballaaran oo ay adkeed gaarideedu sidoo kale waxaa lagu tiriyaa wax akhrinta ilaa ugu badan ee ay kasoo burqadaan cilmiga ee aqoonta akhrisku waa qeyb ka mid ah qeybaha muhiimka ah eeaynu ku kasbano fahan cilmi iyo aragti dheer oo aynu yeelano wax walba oo aynu akhrinayno wax akhrisku waa waddada guusha kaasoo ku tusaya waddooyin hore loogu guulaystay waxaana ku iftiiminayaa waddada saxda ah ee nolosha inaad wax akhriso waxay ku siinaysaa farxad madadaalo iyo wehel wanaagsan oo aad naftaada wax la wadaagtid buug kasta oo aad akhrisaa wuxuu kobcinayaa maskaxdaada wuxuuna ku siinayaa aqoon aad noloshada ku noolaatid waa haddii buuggaasi uu yahay buug sax ah oo cilmi iyo aqliba ay kulan yihiin buug kasta ood akhrisaa wuxuu ku siinayaa aragti faa'iido leh wuxuuna ku siinayaa maskax ballaarin mar kastood wax akhridana waa mar kasta oo maskaxdaadu ay hor u socoto buwaagtu waa kala duwan yihiin qaar saameyn ayay naftaada ku yeelan karaan qaarna waxay kuu noqon karaan farxad iyo horumar waxaana lagu taliyaa in qofka wax akhrinaya uu mar kasta akhriyo buwaagta ay ka mar yihiin aragtiyada negatifka ah akhrisku bulshooyinka feejigan ee horumarka mustaqbalka rajo ka qaba wuxuu uga dhigan yahay baahiyaha lagama maarmaanka ah sida cunista cabista sida qof walba uu noolaa karin cunto iyo cabid la-aan ayaana sidoo kale aqris la-aantu ay u tahay xaaladta lamida caalamka waxaa lagu kala sareeyaa oo lagu kala hormaray aqriska iyo in dowlad walba ay lacag ku bixiso aqriska iyo waxbarashada ummad walbana hadba intay wax aqriso ayay horumar gaartaa qof walbana intuu wax aqriyo ayuu ogaalkiisu la egyahay waana muhiim inaynu badino wax aqriska markaynu wax aqrino ayaanu wax qori karnaa mana kalama maarmaan aqriska iyo qoraalku haddii aanu wax aqrin waxna ma qori doono horumarna ma gaari doono gaar ahaan casriga aynu wada noolnahay oo lagu tariyo casriga cilmiga bulshadeenna waxay ka mid tahay dadyowga aan danaynay qiimaha wax aqriska ayadoo sidaa ay tahay ayaa haddana farsamooyinka casriga ah iyo warbaahintu ay hoos u dhigtay wax aqriskii waxaana jira dadyow kooban oo bulshadeenna ka mid ah kuwaasoo wax aqriska ku howlan karaankoodana dadaalaya ayagoo aan haysanin waxyaabihii ay aqhriska ku barataari lahaayeen ma jiraan maktabado caam ah oo wax lagu aqriyo gudaha dalkeena mana jiraan inta badan dukaamo buwaag taya leh lagu iibiyo waxaa kale oo yar ama aan jirinba naadiyo wax aqhris iyo xarumo aqoon baadhiseed oo taya leh arrinta waxaa looga bixi karaa in bulshada soomaaliyeed loo sameeyo wacyigelin joogto ah lana fahansiiyo ahmiyadda uu leeyahay wa aqhrisko loona sameeyo xarumo ama goobo wax lagu aqhristo tababarna lagu siiyo dadka sidoo kalena waxaa muhiim ah in la dhiirigeliyo lana amaalmariyo dadka tirada yar ee ka mida bulshadeenna kuwaasoo ku howlan kana shaqaynaya wax aqhriska waa hagaag dhegeystayaal waxaad la socotaan qaybaha dambe ee barnaamijka toddobaadka dalka iyo dadka soomaalidu waxay ahaayeen dad wax isugu gudbiya hadalka iyo howraarta fariimaha kana dhiga jiray isgaarsiin waxay ahaayeen dad ka fog wax akhriska iyo qoraalka taa beddelkeeda waxaa ilaahay uu hibo u siiyey hal abuurka qofka soomaaliga ah in uu wax akhriyo waxa uu ka jecel yahay in uu wax dhegaysto taasina waa sababta ay dalka ugu yar yihiin wargeysyada iyo joornaalada ka soo baxa iyadoona dadku ay jecel yihiin dhegaysiga raadiyaasha isagoo eegaya in ay soomaalidu jecel yihiin wax dhegaysiga ayuu cabdimahad nuur waxa uu la yimid fikrad ay dad badani la dhacayn taasi oo ah in uu hirgeliyey websayd laga heli karo buugaag badan oo maqal ah bartamihii sannadkii tegey ee laba kun labayo labaatankii ayuu arrintan oo uu u arko in ay wax badan bulshada ku soo kordhi karto hirgeliyey buugaag dhinacyo kala duwan taabanaya ayaana laga heli karaa oo kor u dhaafaya ilaa labaatameeyo haddaba sida ay ugu dhalatay fikraddan falcelinta uu kala kulmay iyo sida ay dadku ula dhacayn waxaan ka waraysannay cabdimahad nuur waxaana uu warramay cabdiraxmaan maxamed cali horta asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu koowaad aad aad u dhowahay nusuul horta maqal books waxay ka bilaabatay id waxay ahayd oo id kale ka horeyso maqal books wax kan lama ahan waxay ahayd maarkino in buwaagta horta horay dadka soomaaliyeed loogu gudbiyo dhalinyarta wax akhriska jecel in lagu gudbiyo buwaagta qaab digital ah oo ay maarkino mobiiladooda ka akhrisan karaan way jirta anaka ma ugu horeynin dad badan noogu horeeyey laakiin anaka hadafka intaas saarayna waxaa la dhihi jiray garaadmaal aa la dhihi jiray website ka hor marka waxaa dhacday maarkin oo muddo sanad camal oo ku shaqaynaya saas in dadka aan u gelino buwaagta caadiga oo maarkin digitalka ah iyagoo laakiin qaab p d f ka duwan inay ku akhristaan mar dambaa waxaa dhacday maarkin oo in aan diyaarinay daraasad maarkin oo adiga aan ku weydiisanayno dadka aan wax u gudbino qaab waxaa jeclaan lahayd inaan soo kordhino camal aan dhahnay martida qaara waxaan dhaheen waxaan jecelnahay buwaag maqala inaan dhegaysano websiteka dhex dhegaysano garaadmaal marka hal buugo maqalaad sameynay halkii bog maqal markaas sameynay bogga waxaa lahaa magaciisa fahanka arrimaha sirdoonka waxaa gelinay websitekaa gelinay sidoo kale maqal books waxaa u sameynay tiktok account tiktok account oo sameynay marka waxaa dhacday in boggii markii aan dhignay boggii inuu aad u qarxayo maarkin oo dad badan ay kusoo xirmeen oo dad badan jeclaysteen buwaagta maqalka ah markaas wixii ka dambeeyey waxaa xooga saarnay magacii garaad maalin waxaa ku bedelnay maqal books kadibna waxaa dhacday buwaagtii oo buwaag badan oo maqalaan diyaarna markaas kadib oo arrin dad badan inay jecel yihiin inoo soo bandhigeen imise bog marka ayaa ku jirta maqal books sideese ayaad u duubtaan hadda xaaliyan maqal books waxaa ku jirto intaa ogahay tirada lix iyo toban buuga maqal ah oo waan cusubnahay bardhowa inaan buugta maqalka dhigna bilaabnay iyo akhrisna waxaa ku jirto labaatan buug iyo balaas abaaf ka badan oo maarkino oo ah buwaagta loogu jecel yahay xaaliya maarkin dadka ay jecel yihiin inay akhristaan oo waxaa ka mid ah sidoo kaleta soo ba- soo hadal qaado buugga la lahay aabba qani aab faqiir ee buwaagta maarkino oo ninkan oo soo qoray adi buwaag badan oo caalami ah laakiin af soomaali loo soo turjumay iyo buwaag badan oo qoraayaal soomaali ay iyaga naftirkooda qoreen oo meesha kusoo bandhignaa marka hal dhinac miyay u badan yihiin buwaagta aad markaasi kusoo bandhigtaan maqal books maya ee, mawduucyada buwaagta waa kala duwan yihiin ee, ma arkin waxaa dhacdo buwaagta waxay kala leeyihiin categories kala duwan buwaag waa buwaag jecel buwaagta waa buwaag ma arkin oo ganacsiga buwaag waa buwaag ma arkin oo een, habfikirka iyo emotional emotional iyo psychology waxaas waaye marka buwaagta oo kala qaadnaayo dadkay ku xiran tahay laakiin ay nooc oo maanta buug lisleeyahay waa hayna anaga meeshaan soo gelina waata bal ka waran dadka idinku xidhan sidee ayay u danaynayaan buwaagta aad markaan kusoo gudbisaan ee websitekiina Een, horta aad iyo aada dadkan igu xiran haddii intayga maqlayaan aada ma arkin oo ugu mahadcelinayaa waa dadka maalin kasta i dhaho ma arkin oo fikirkan aa keentay waa fikir aada loogu baahnaay ee, soomaali aada wax u taraa dhalinyar soomaaliyeed inay ka faiista aada loogu baahan yahay Een, dadka access buwaagta uma haystaan dadka majoritygood ma jeclaan buwaagta markin ma jecla inay buwaagta akhriyaan Ee, mise maba helaan badankood Ee, waqti uma hayaan badankood marka dadka dad badan aad noogu dhiirigeliya jiro sababta aan horu usii socno waxaa ka mid ah dadka dhiirigelintooda oo dhahaan fikirka aa keenta aadaa loogu baahnaa horu usii socno maxaad is leedahay muhiim ayay u tahay maqal books marka la eego bulshada walaahi bulshada soomaaliyeed horta aniga aan kula hadlahay gaar ahaan waxa u fikira horta soomaali haddaan nahay waa aragtay Ee, waxaa tusaale kasoo qaadayo ma arkin oo idaacadaha iyo wargeysyada wax laga akhriya soomaaliya ku badan idaacadaha ku badan micnaha taas waxay ka turjumaysaa bulshada soomaaliyeed wax akhriska way taqaanaa laakiin ma u badno dhegeysiga ka jeceshahay marka een, qoraayaasheenna waxaa dhacdo inay buwaagtii qoraan laakiin dadkii akhri lahaay aysan joogin meesha marka hadda aa buuggii qoraaga uu qoray maqal aa ugu sii dhigno aan dadka usii gudbino micnaheed waxay ka mid- waxay ka waxay ka macno tahay qoraagii warkii oo qoray dad badanuu gaaray marka bulshada soomaaliyeed waxbay way taqaanaa akhriska laakiin ma akhriso maqalka saasaa ugu dabageynay inay buwaagta maqal ugu diyaarin marka la eego buwaagta aad soo bandhigtaan qorayaal ayaa soo saara oo qora fasax ma ka haysatiin mase idiin qorshaysan tahay inaad arrintaasi samaysaan walaa horta een, anaga weli hadirtaan fasax ma haysano xaliyan laakiin sababtan ugu qasabtay inaan fasax weydiisan waxaa waaye maqal books aad ay cusub tahay way cusub tahay maqal books marka waxaa dhacda hadirtaan in oo qoraay aa u tagtid adhaadid buuggaaga cod aan ka dhigo iyo fasax badanaa ma fududo marka waxaa sameynaa maarkan buwaagta oo aan isleenahay qadiimiga maaragtay oo aan maanta lagu qabsanaynin inaan maqal ka dhigtay kuwaasaa badan xooga saarnahay laakiin buwaagta cusub oo dadka qofkii qoraaga lahaayo markaas cusub yahay oo weli suuqa u galin kama taabano saa u- u alaalin micnaha xaqiisa may aad iyo aad waana qorshaysan tahay Ee, hadirtaan ma aqaan hadda caalamka la socotiin ee maarkinoo caalamka waxaa dhacda hadirtaan buug qoraa kastoo buug qoro asoo maqalaa la socdo buuggii oo qoraba maqalaa la socdo buuga qoro audio buug la socdo marka soomaaliya saas weli kama jirto inayna bar- ku baraarugaan oo bartaan saas yeelana aa qoraayaasha naftirkooda aad ugu dhiirigelinaa buugga waad qortay dad akhristaan dad waxaa jira maqal akhriska aan waqti u haynin mise aana awood aana awoodinbo Een, dadka noocaas iyakana u fududaysid oo buuggaaga maqala u diyaarsid adin waxaa kuusoo kordhaayo ee, waxaa qorta inay meel badan gaarto waata yaa adiga kaala shaqeeya marka ee maqal books walaa horta maqal books een, wuxuu ku bilowday aniga keligii Een, waxaa jiro hadirtaan dadka maarkin oo buwaagta tabiyo oo hal wiil ah aa buwaagtas ii tabiyo iyo tiim kaloo maarkin oo arrimaha teknolojiyadda iyo iga saacideeyo oo websitedas inay ii saaraan iyo maarkin oo in- oo wixii technology ku saabsan aa badanaa u dhaafo Aa jiro, laakiin majority hawsha anaa qabto badanka halkee ayaad ka rajeynaysaa inuu gaaro maqal books maqal books een, waxaa ka rajeynaya horta rajada aan kaleeyahay aan u bilaabay marka hore asoo waxaa soo bilaabay eber eh oo cidna aqoonin maasha allah maan dad badan uu leeyahay oo maqal books jecel oo ku xiran waxaan kasii rajeynaya inuu gaaro heer guri kastoo soomaaliya uu galo qof walboo soomaaliya uu yaqaano insha allah waata dadka ku xidhan maqal books qaab noocee ah ayay ula socdaan buwaagta aad halkan kusoo bandhigtaan ma dhanka social media mase Een, horta waxaa dhacdo buugga marka aad diyaarino waxaa saarnaa website-ka website-ka buugga ee badanaa dadka ku xiran oo meesha yaqaano meesha kala socdaan inta aqoonin waxaa sameynaa buugga oo waxaa ka diyaarnaa muuqaal kooban oo buug ku saabsan oo faaleynayo kadib waxaa u dhignaa baraha bulshada sida tiktoka facebooka instagramka meelahaasa kasii faafinaa intaasa marka dad cusub nagu soo raacaan oo ah ka warhaynin hore ugu warhayn waaya marka sharaxaad naga sii qaanadaha kala duwan ee websayteka iyo qarashaadkooda sida ay kala yihiin ha ma arkin horta maqal books waa ayadoo inta aan maqal laga dhigin websiteka free oo iska ahaa jiray in buug kasto akhris markaas akhrisay ahayd buwaagtana buwaagad anka aleena gooni ma ahayn buug kastoo ku jira akhris free oo ahaa jiray laakiin waxaa dhacday markii dambe ma arkin oo aan ka dhigna buwaagta maqalka ah aa buuggii maqalka u horin aan soo gelinaya waxaa dhacday websiteka in hal maalin dad badan ay soo booqdaan oo ma arkin waxaa dhacday websiteka marka hore waxaa ahayd meel free aad saarnay naftirkeena free aa ku isticmaali jirnay dadkan free ku akhrisan jireen laakiin markii dadka ay soo bateen oo traffic website traffic la jiro ay soo batay ah waxa dhaca website inuu cuslaaday markiina oo shaqay waay markaas waxa ku qasbanaanay inaan u gadno domain wax la hayo oo iyo hosting oo lacag ah marka waxa sameynaa dadka aan ku jaaj gareena lacagtaas anaga nagal rabo dadka rabna dadka aan dhahna dhiiba website sa u dhigaysteen buwaagta anagana kadib wax kaaga sii bixinaa waxyaabahaas markiina ku xiran oo internetka oo shirkadahan hostingka ay naga rabaan wax kusii bixinaa lacagaha marka la eego lacagahaas ma idinku filan yihiin walaahi horta maqal books business cusub waaye business cusubna waxyaaba u leeyahay waxaa ka mid ah in uusan daqli fadhiyo oo laisku hadleeya uusan lahayn oo marba weji yahay bilna waxaa laga yaabaa in kasoo harooto lacag macquul ah oo lagu dabaro howlahaas qafkilaan waxay ugu soo haraan bilna waxaa dhacday in maarkin qofna ay kusoo booqanin oo aad waxba ka sameyn oo aad ku qasbinaatid inaad sii wada adiga waxaa leedahay gelisid saas waay bal lacagta badnaa hadda xaaliyan intaa sheego inta websiteka wax kastoo ku baxaaya saaska bixiyo oo dad kastamarkiisa ku xirana dhiibaan waxaa deeg ma galaan laakiin maalmihi bilawga saas ayaa jirta marka dadka ku xiran websiteka halkee ayay kala joogaan inteys ayay u badan yihiin walaahi horta taas waa mid aan naftirkii la yaabay dad bas aan markaas bilaawayo waxaa rajey jira inuu soomaalida soomaaliya joogto bas dad badanaa soo horta shanta soomaali oo lagu xiran yahay shanta soomaali ka sokow waxaa lagu xiran soomaalida maaragtay oo dibadda joogaan oo buwaagtan hadda soomaaliya lagu qoro badanaa ayaka waxaa waaye way ku dhiban yihiin ma gaarto ma helaan hadda qofka qof aad aqaano qofkii u horreeyay hor dibadda igala soo xiriir wuxuu ahay yar soomaaliya oo talyaaniga joogo waxaa idhaha buwaagta maqalka araba ku jira dad badan ingiriiska joogo sweden adeer scandinavianka yurub america meel kastoo soomaali joogto websiteka waa laga dhegeystaa
waagaag marka noocyada kala duwan ee buwaagta ku jirta maqal books dadku sidee ayay u xiiseynayaan kuwo gaara miyaa jira oo ay aada u xiiseeyaan
horta buwaagtaas waxaa faham su-aashaada noocyada buwaagtaha dadka horta anaga buwaagta aan soo gelino waa buwaagta arrimaha sirdoonka buwaagta ma arkin oo arrimaha dhaqaalaha labada buug loogu jecel yahay waa buwaagta hadda buug koowaad oo loogu jecel yahay waa buugga allaha ma arkin buugga fahanka arrimaha sirdoonka dadka ugu badan kaasay dhegeystaan buugga soo labeeyo kusoo xig waxaa waaya buugga la hayo rich dad poor dad aabba qani aab faqiir oo asin ka hadlaayo arrimaha dhaqaalaha labadaas buugaa lagu jecel yahay websiteka maxaad is leedahay marka dadku way ku jecel yihiin labadaas buug ee aada sheegtay horta buugga arrimaha sirdoonka waa buug aada loogu jecel yahay maarkin oo soomaalida ma aqaano arrimaha sirdoonka iyo arrimaha amniga iyo iska jecel yihiin aada u jecel yihiin buuggaasna inay ka bartaan wax badan ka ogaadaan inay maarkin dartiisa u akhriyaan buugga labaadoo ma arkino aaba qani ah faqiir buuggaas waa buug caalami ah waxaa ma arkino asigu uu ka hadlaa arrimaha dhaqaalaha iyo xornimada iyo financial freedom marka qof kalbo dhallinyaraha markino warka oo buuggaas arko micnaha waxaa galaya hami ah bal amaad ka barataayo arrimo aqoon oo aqoonta wax weliba aqoonta dhaqaalaha dhallinyarta buuggaas aada u jecel waana buug maasha allah manfaciisa leh anigaan kula hadlaayo waxaan u malaynaya buuggayga labaad aan akhriyo ahay mar hore ahayd wax badanaan ka faa'iiday qof qofka hadda akhrinna waxaa kula talina inuu akhriyo soo uu faa-iido aqoontaas oo maarkino financial freedomka
yaa adeen akhriya marka buwaagta ku jirta websitekiina
ha buwaagta horta dadka noos aan ku xadhanaa tabiyaal yaa soo tabiyey buwaagta horta buwaagta waa isku jiraan inay bili-aadin soo tabiyaan mar dhowna waxaa soo baxda maarkino mashiin a ayo maarkino oo cod kaste mashiin a lahayo codka kuu tabinayo saaradka dhigi maarkino wax marka anaga markii bilaawga aan bilaabeynay waaba ku khasbanayn inaan mashiinkaas isticmaalno inuu mashiin wax noo tabiyo sababto ah ma haysanin lacag aan qaf tabiyo siino mise stuudio diyaarsano markina cod aan ku duubno ma haysanin anaka ahaan maqal box marka mashiinkaas ku khasbanaan ku bilaabno laakiin haddeertaan waxaa jiro wiil oo tabiye ah oo ku nool waqooyiga soomaaliya gowram aan jeclahay oo laba buunuusa tabiyey websitekaana ku jiraan
maxay tahay filcilinta aada kala kulantaan dadka marka la eego labada cod walaa horta waxaa dhacdo maarkino codkan robotka dadka majoritigood ma yaqaaniin naftirkood weli micnaha maal qabsanin dadka qaar aa leeyahay dadka qaar aa isdhahay codka marmar waxay u maleeyaan cod bili-aadin caadi u maleeyaan codkaana qurxoon oo macaanay jecel yihiin dadka qaarna way fahmayaan codka inaan cod bili-aadin ahayn ay cod bili-aadin noosoo dhig buugta bili-aadinka codkooda jecel yihiin marka waa iskugu jiraan dadka laakiin dadka weli qof oo aad dirtaan dood gooni ka qabta ma arkin anaga horta anaka ahaan dhaqaale ahaan asa codka mashiinka noo fudud oo robotka sababtoo ah qofka bili-aadinka wuu daalaa buugga tusaale hadduu buugga saddex toban cutub yahay waxaa laga yaabaa inay qofkaas isbuuc camal ku qaadato inuu buugga soo tabiyo asoo qalaad iska alaalinayo fikiraayo laakiin kor roboodka ah wax macno la hal maalin oo ku samayn karaa buugga saddex toban cutub shan toban cutub hal maalin ku diyaarinaa maxaad is leedahay maqal bookis bulshadu way ka faa'iidi doonaan horta bulshada faa-iidooyinka ugu dhow dhow ay ka helaan waxaa ka mid ah tusaale in oo buug akhrinta ma arkino ay yaraato qofka hadduu ku ma arkino ku marsiyo jiray buug ma akhri kariy waqti uma hayo waqti umayis waaruun laakiin dhegeyso adi waxun kala faaid horta qofaa qof wax akhriya iyo qofa wax akhrin isku mid maahan horta wax akhrinta guud si guud inay dadka fahansan yihiin ama arkan rajeynayayo qof walba inuu faa'iida wax akhriska uu leedahay inuu yaqaano kadib marka ma akhri kari waqti uma haayay waa gar laakiin inaa asoo maqala dhegeysta hadaad akhri karin saa waxun u faa'idid waa midaas midda labaad bulshada soomaaliyeed aan naftirkii ku fikri jirin garaa ka soo baxda waxaa waaye dadka ma arkino oo dadka ka maarkan wax akhri karin oo indhaha micnaha indhoolayaasha ah dadka indhoolayaasha naftirkooda weli buug may akhrin marka wiilaa jiray oo igar soo xiriiray dhinacan puntland wuxuu dhahay nigo aad iyo aad aan arkin oo kaaga mahad celin hawsha anoo qabatay sababto ah weligay buug ma akhrin oo dhahay waa dhegaystaale maantana buwaagtii dadka ay afka sheegi jireen oo maqalaa micnaha websitekaada ka arkooya bal ii sheeg lacagta hataa wax yarta at waa dhiibaa lacagta hataa waa dhiibaa ii soo daya camal waxaa dhahay marka aniga adig ahaan lacag kaamar waa dhahay waa ku siin doonaa fria kugu siinaa waxaa ka faa'iida bas nugu soo warcelinayaa dhahay yarkaas waa yarkii ugu fiicnaa markan as aragnayo micnaha waa dadkii loogu talagalay inay buwaagta dhegeystaan sababta wax ma akri karo dadka noocaasna ugu faa'iidayn oo kale bulsho ahaan
yaa kaa saaciday inaad samayso barnaamijkan
horta barnaamijkan waxaa ku fikiray ani ahaanteeda mar waa ku fikiray aan barnaamijkan mar hore ku fikiray anoo cadimaad eh laakiin waxaa dhacday in ma arkino markaas aanan u heenin meela oo mari lahayo ma arkino qaabka loo sameey lahay iyo se website loo sameeya se buug maqal loo dhigaa ma heenin tabartaas xilligaas jaacada dhigi jiray waa ka mashquulsanaa marka waxaa jaanis u helay xilli dambo a jaanis u helay waxaa ku biiray ma arkino barnaamij ma arkino meel la dhahay simad ilab simad innovation lab waa xarun hoos imaato jaacadda simad waxay marka sameysaa ma arkino arrimaha lagu bartaa codinka iyo innovationki waxaas entrepreneurshipka lagu bartaa marka meeshaasa koorso ka socotay ablaygareeyey aa ka mid noqday marka marka koorsada dhammaatay waxaana lahaa qof walbo hala imaado business online ah oo shaqeynayo oo ku saabsan wixii la baray websiteyada iyo inay business u bedelaan marka aniga horaa u haystay barnaamijkan uu fikri jiray asigii basaan sii shaqaysiiyey aa wax ka soo saaray wax shaqeynayo marka dambe maalinkii dambeana loo qabtay wixii ardayo ka qayb gala dhan tartan qof walba ids lagu weydiinayo lagu tijaabinayo id maqal buugsa micnaha waxay soo noqotay in id ay ku qanceen dadkii id lasii wada garanay tahay saasaan meeshaasaan kasii waday oo meeshaas ugu dhiirigelisa isleeyahay aniga horta kuliyaddaa ka baxay arday waxaan waxaa ka bartay jaamacadda hormuuda waxaan ka bartay kuliyadda engineeringka gaar ahaan qaybteeda ladhahayo faculty of engineering department of mechanical engineering waxa ladhahay waxaa ka bartay laakiin weli ma dareemin anoo saas ahay oo waxay engineering yihiin micnaha misdhin i t waxa ku saabsan ma qaban kartid waxyaabo i t ku saabsan hadda barnaamijkan maqal books dhan dhan wuxuu ku saabsan yahay qof i t bartalex soo bixi karo oo website inaad samay kartid marka isma dhihin makaanigaa tahay engineeraa tahay waxaas micnaha ma samay kartid waa sameeyey saas ay tahay websiteka maqal books anaa sameeyey from scratch anaa dhisay barnaamijkaas oo ma arkino simad aila baa kasoo bartay aan ku dhisay qaab noocee ah ayaad usoo xulataan marka buwaagta aad duubtaan ha buwaagta waxaa usoo xulanaa horta ma arkino anaka buug kasta oo soomaali ah inaan soo gelina noo qorshaysan laakiin waxay noo kala leeyihiin way noo kala horeeyaan mar kasta waxaa xooga saarnaa buugga markaas loogu jecel yahay ma arkino oo bahda akhriska u jecel yihiin ee ma arkino bahda akhriska u badan yihiin kuwaasaa markasta maqalka soo diyaarnaa soo gelina dadka usoo bandhignaa laakiin buug kasta oo af soomaali ku qoran waxaa rajeynaya inaan meeshaa soo gelin insha allah waa tahay marka ugu dambeyntii maxaad kula tali lahayd bulshada soomaaliyeed ee ku dhegeysanaysa
walaahi horta talada soo jeedinaya waxaa waaye number one in ma arkino hataa soomaalinahay bulshada soomaaliyeed waa dad badan maasha allah wax akhriska jecel waa nagu jiraa waa nagu jiraan in ma arkino wax akhriska aan badino sidoo kale maxaa maarkin dhalinyaro badan bishaan baaq ugu jeedin lahay maqal books wuxuu ku bilowday maqal books anigaan kula hadlaya bilaaway asoo waxba jirin ahayn marka haddaa isleedaha waxaad samayn kartaa dadkaaga soomaaliyed waxaa kusoo kordhin kartaa inaad samayso aad soo kordhisa kuula talinaa
madrasadan magaceeda waxay leedahay muqdisho international school waxay ka kooban tahay afar qaybood oo waxbarasho ah qaybta koowaad waa qaybta xanaanada carruurta aan wax ku barno arday da'du u dhaxayso saddex sano ilaa lix sano ardaydaas waxaan barnaa qur-aanka kariimka adkaaro anaashi ducooyin xisaab af soomaali iyo alifbeetada ingiliishka ardaydaas waxaan siinaa quraac qado galabkiina waxaan siinaa caano waxay helaan cayaaro duurkiina waxay helaan ugu yaraan saacadii bar ay seexdaan waxaan u diyaarinay gawaari guryahooda ka soo qaada kuna celiya waxa wax u dhiga macallimiin ku habboon waxbarista ubadka aqoonna u leh qaybta labaad waa qaybta qur'aanka kariimka oo u qaybsan saddex qaybood qaybta hingaada oo ardayda xoogga loo saaro qoraalka iyo akhriska muddo koobanna ay ku bartaan qaybta labaad ee xifdintana waa qayb ardayda xoogga loo saaro boqolkiiba sagaashan xifdinta qur-aanka waxaan u raacinaa maadooyin asaasiga sida xisaab ingilish iyo af soomaali qaybta saddexaad ee qur-aankana waxaan ugu tala galnay gelinka hore inaan ardada qur-aanka xoogga u saarno gelinka dambena waxaan siinaa iskuul dhammaystiran qaybta saddexaad waa qaybta dugsiga hoose dhexe iyo sare oo iskuulaadkana wax badan waan uga gedisannahay qaybta dugsiga hoose waxaan ku qaadanaa siddeed maado maadada koowaad waa qur'aan ingilish carabi af soomaali xisaab saynis sochial iyo tarbiyo dugsiga dhexe waxaan ardada ugu darnaa kombyutar iyo qur-aan fasalka siddeedaad ardayda gaarta wiilal iyo gabdho waxaan ugu darnaa maadada cunno karinta ama hom saynis dugsiga sare waxaan iskuulaadka dheernahay shan maado maadada koowaad waa maadada tafsiirka qur-aanka kariimka maadada labaad waa maadada kombyuutarka maadada saddexaad waa maadada korontada maadada afraad waa maadada darwalnimada maadada shanaadna waa maadada dhaqaalaha ama bisneska waxaan siinaa arday dugsi sare ka qalin jabishan shahaado shahaadada koowaad oo tafsiirka qur-aanka midda labaadna kombyuutarka midda saddexaadna korontada shahaadada afraadna darwalnimada shahaadada ugu dambaysana waa shahaadada dugsiga sare ee mawaada kala duwan oo arday kusoo qaatay qaybta afraad waa qaybta koorsada ama udiyaarinta iskuulka waan ugu talagalnay ardada da'da waxbarashadu ay kala wen yihiin si aan isu waafajinno muddo kooban dugsiga muqdisho international school wuxuu ku yaalaa degmada hodan xaafadda taleex waddada cabdiqaasin wuxuu ku dheggan yahay warshadii hore ee kokokollo dugsiga muqdisho international school waxaad kala xidhiidhi kartaa taleefanada kale ah eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo kow konton iyo labo ama eber lix hal labo saddex saddex afartan iyo lix toddobaatan iyo lix عزيما سعى لخدمة القرآن
guud ahaanba dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gebagabaynayaa barnaamijkii toddobaadka dalka iyo dadka waxaana idinla socodsiinayay anigoo ah cabdifataax xaashi guuleed intaan dib ugu kulmi doonno barnaamijkan midka xiga ikhyaaray waxaan idin leenahay ammaano allah